haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
isninbaadka dhalato adduunyada xuskaagii olola ka dhacayo urur weyne goortii gacantaadu gururtaa xidigu ifeeno dayaxaa ilayskii
ramadaan mubaarag iyo kulan wanaagsan mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii ugu horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan meel kastoo aad joogtaan waxaan idiin rajaynaynaa ramadaan mubaarag dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxaa haya ibraahim xasan daandiro ibrahim soo qaba dhambaalka aad haysid dhambaalka ugu horreeya haddaan soo qabto wuxuu noogu yimid yuusuf maxamed idriis morgan iyo cabdiqaadir ibraahim buule iyo cabdi macalin ibraahim sheekh maadkuus caashi ibraahim aadan nimco ibraahim aadan cabdimalaaq xaamud yaasiin cabdicasiis maxamed cali iyo ayeyo xaawo kuule cali iyo aamina amiin cali iyo eedo faadumo aadan isaaq eedo xaawo deerow cabdi adeer cali aadan xasan iyo abti cali ibraahim axmed dhammaantoodna waxa ay kala joogaan maraykanka kanada kenya baydhabo dinsoor iyo qasax dheer waxaana ay taaniyad jeclihiin inay gaarsiiyaan ibraahim aadan xasan iyo faadumo ibraahim axmed oo gabadh ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasoo loo bixiyey bilkhayr ibraahim aadan waxay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamiin ayaan leenahay
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
dabadeed ayaan low waxa eebba kaawacay cirka oogadiiso nabawgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno alleheenna weyn baad afti kala hesheeno noloshiya iftiinkuu kuu soo igmadayo gaaliya islaamku uu arrimi ku yidhiyo
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
urur weyne waataad ka akhrisay dhambaalkee ummaddoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegahaa ka owteen ula jeedadaadii adyadaa carruuraha gardarrada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad u adkaysanaysi dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray wariye axmed nuur maxamed cabdulaahi iyagoo laxaaskiisa nimco sheekh cabdinaasir iyo caruurtooda oo jooga netherland maxamed maxamuud iyagoo laxaaskiisa tubo cabdulaahi takhal caruurtiisa oo jooga dalka maraykanka iyo dhammaan reer yugal oo kala jooga ethoobiya soomaaliya kenya maraykanka iyo sidoo kale yurub waxay hambaliyo iyo bogaadin halkan uga dirayaan fu-aad maxamed maxamuud iyagol iyo caasho nuur sheekh maxamed rooble oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari kenya waxaan eeb uga baryaynaa bay yidhaahdeen kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin qasiidada labaad waa codkii seenab xaaji cali baxsan
rabadaantan insoomay sodonkeeda dhameeyey rabadaantan insoomay sodonkeeda dhameeyey sakadeedana dhiibay sifihii lagu sheegay janna way u sugnaaday sakadeedana dhiibay
ramadaan way u sugnaatay ramadaanka hanin soomay soddonkeeda dhameeyey sakadeedana ku daray allahu naxariisto seenab xaaji cali baxsan dhammaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray oo tahniyad ah sacdiyo xasan yuusuf iyo sucaad xasan yuusuf iyo cabdiweli xasan yuusuf iyo faadimo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadimo maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur maamo nishey macalin keyrow iyo maamo xaawo maxamed huud iyo suleymaan sheekh xasan dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho hawada u marinayaan xasan xuseen bute iyo sahro maxamed nuur oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ka mid a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasi waxaa loo bixiyey salmo xasan xuseen bute ducadu waa v o bay idhaahdeen waxaan leenahay gabadhaasi ku dhalatay xerada dhagaxley allah ka dhiga tiisoo weynaata ee korta ee kaalin wanaagsanna qaada aamiin waxaa noo baaqay yuusuf maxamed idris morgan cabdiqaadir ibraahim buule iyo cabdi macalim ibraahim sheekh maad kuus caashe ibraahim aadan naciimo ibraahim aadan iyo cabdi malaaq xamud yaasiin cabdicasiis maxamed cali iyo xaawo kuule cali iyo aamine amiin cali eedo faadimo aadan isaaq iyo eedo xaawo deerow cabdi adeer cali aadan xasan abti cali ibraahim axmed waxaana dhammaantood ay joogaan maraykanka canada kenya soomaaliya iyo baydhabo iyo diinsoor iyo qansax dheere waxayna tahniyad dhalasho ay gaarsiinayaan aabe ibraahim aadan xasan iyo hooyo faadimo ibraahim axmed oo gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasoo loo bixiyey bilkeyr waxay leeyihiin ducaduwa xagina allah ka dhiga bilkeyr tii soo weynaata oo waalidkeeda dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta markana waxaan idiin soo qabanaynaa maalmaha waxaa qaadaya xasan aadan samater
maalmaha qaluuca hadiyayka maruuran wa muraayad waayo caashaqu ka muuqdee maalmaha qaluuca hadiyayka maruuran wa muraayad waayo caashaqu ka muuqdee mar baan sida mayraan muddo aamusaayo isha mirigkasiya mar baan sida mayraan muddo aamusaayo isha mirigkasiya mar waxaan idhahdaa siday tahay maxurad geel cilmii mawdku kala tegey maraasaarka ciida yaa maalin jiray mar waxaan idhahdaa siday tahay marxurad geel cilmii mawdku kala tegey maqaartaan kaciida yaa maali jiray mar baan mawjadaha dhexdoodo muuqayga la arka laakiinsaan maqanay mar baan mawjadaha dhexdoodo muuqayga la arka laakiinsaan maqanay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray ma furaan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqa ayan maanta ka horow ma igaanku igu dhicin ayan maanta ka horow ma igaanku igu ayan maanta ka horow ma igaanku igu dhicin ayan maanta ka horow ma igaanku igu dhicin waayaha masluuga haddii uu ka madow yahay waa umuriyo deebaa caashaqa makyaye waayaha masluuga haddii uu ka madow yahay waa umuriyo deebaab caashaqaad maryahay mar baan mudanta ciida cadow iga mahoobiyey mudadiida ooya mar baan mudanta ciida cadow iga mahoobiyey mudadiida ooya mar waxaan idhaahdaa rag naftiisa mooye maaree dhibaate ninkiyo istiisii muhashana iska bilo mar waxaan idhaahdaa dhag naftiisa mooye marbaan mala habeenka maryo waxay maaweeliyaayo laakiin daay maqan tahay marbaan mala habeenka maryo waxay maaweeliyaayo laakiin daay maqan tahay intaa maradood anigoo ka soo maray makuraan dulkeeniyo marnaxaanka caashaqa hayan maanta ka horo masiga kuwigu dhici hayan maanta ka horo masiga kuwigu hayan maanta ka horo masiga kuwigu hayan maanta ka horo masiga kuwigu
dhambaalkan aan gacanta ku haya asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay waxaa tahniyad dhalasho halkan ka diraya baa la yidri dadka kale ah deeqow maxamed cadde iyo weliyo maxamed cadde siciid maxamed cadde suleyqo maxamed cadde cabdifataax maxamed cadde cabdimaalik maxamed cadde sagal maxamed cadde iyo ikraan maxamed cadde iyo fartuun maxamed cadde xasan maxamed cadde dhammaan iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cali cabdulaahi iyo shamso maxamed cadde oo ay gabar ku dhalatay magaalada baydhabo janaai baa layidhi waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin mar kale iyo qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan ayaan idinku talagalnay toddobaadkii u horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda iyo barakadeeda hana siiyo
أول الأنبياء وآخر الرسل وإمام كله بحيو أول الأنبياء وآخر الرسل وإمام كله بحيو أفتل الخلق جيو وديقون جرين إندو شينا ماركيني أفتل الخلق جيو وديقون جرين إندو شينا ماركيني
hambaligyada iyo heesaana dhegaystayaal waana intaas waxaa idin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
allahu akbar tiibay daateen asnaamtii abujahaal rumeeyo ilayadii la beere ninba toban abuurta eedaanka tumiyo allaha yow siriyo cad inuu yahay mid keliyaad asaraarka saartee qodobyada furqaanbaad ku adkaysan ciiddo xididada u aasto umadkala qabayno ambatoo halowdo abtarsiima lumiso waddankaloo dhexdaaliyo ardoonku marato ayshahaada karino ooduhu dhexyaaliso ururjihiyo dunidoo la iibso dadku kala irdhoobo odiyadoo dhashoodii nololaasayaano qof kastoo itaalkii ku adeeganaayo ruuxaan awood layn ruuxaan awood layn la adoonsanaayo dadku hooyayaano umaddaa ku seexdaan nabigii asxaabtii galadiyo abaalkii soo rogay ammaanko